إله الكون إله الكون قد زادت ذنوبي وفي العصيان قد تاهت دروبي فألهمني طريق الحق دربا ولا تكشف أيا ربي عيوبي asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ayaynu idiin leenahay dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan markanna waxaad ku soo dhowaataan darsiga shan iyo labaatanaad ee risaalada alqaflah waxaana inoo soo jeedinaya sheekh cabdiraxmaan firin
دربا ولا تكشف أيا ربي عيوبي إلهي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعشر كاني لبات آه، لباتن إيو شنادوي عشر كانوا وحان كجرا موضوعي كي قدام بيو أها وعلاج القفلة كهل لهيو أها زهدية إن أنا الدنيا إسرائيل مركا النبي هذا حديث إنه قدام بي نبي هدو يلا أنا وان صعدا markay qorax u kulatiin geed baan hoos galahayaa saacad kadib aan ka tegahayaa kuna soo noqon mahayo maxaa laga hadlayaa nabigu saacaddan u socda waa intii adduunya u joogay ma- waan ka caraabayna aakharaan aaday weye bilaahi calaykum idinka guryaha meeqa joodari meeqa mataqaanaay armaajooyin meeqa fadhi carbeed war meeqaa idin taalla marka nebi maxamed wuxuu rabayna waa rabtaan wadadiisana ma haysaan وحديث مطرف حديث مطرف أو دليل عن أبي أبي كوري رضي الله عنه قال وحي سحابك أتيت وحانو إمد النبي النبي عنه عليه السلام وهو النبي يقرأ وآخرها ألهاكم التكاثر لو حلي ألهاكم تضو حائد مشغولي آخر وحائد كم مشغولي التكاثر وحبطسي حول مال أولاد حق وحائد مشغولي الدنيا بطسي qaala wuxuu yihi saxaabiga yaqu- qaalna wuxuu yidhi yaquulu wuxuu leeyahay ibnu aadam ina aadam wuxuu leeyahay binu aadam wuxuu leeyahay maali maali maalkii qaar xagga jira maalkii qaar ba xag ruuxu maali maal buu ku dhahaya markaasuna wuxuu yihi wahal laka min maalika ya bni aadam wahal laka horta makugu sugnaaday maku- maku leedahay min maalika maalka miyaad ku leedahay ya bni aadam ilaa maa akalta fa afnayta aw labista fa ablayta aw tasadaqta fa amdayta ya nabig wuxuu yihi calayh salaam bin aadam wuxuu leeyahay maali maali maali buu leeyahay kaasuna wuxuu yihi wahal laka min maalika ya bni aadam war bini aadamoo maalkaa miyaad ku leedahay ilaa maa akalta waxaad cunto oo fa afnayta markaa aad tegsiiso ood saxari kaada aad ka dhigto aw labista waxaad ku labisato oo fa ablayta aad duugaysato aw tasadaqta wixii aad sadaqaysto fa amdayta hormarsato soo intaa ma ahun tasadaqta fa amdayta wixii aad sadaqaysato oo hormarsato waa intaa un wax kale xoola kuma lihid xadiidkaas marka waa muslim weeyaan maal kale ma lihin xoolaha aan leenahay waxaan xidhanno iyo waxaan cunnoon cabno iyo waxaan sadaqaysano hantideena sidaasaan ku leenahay bes marka haddii adduunkiina ka haradbixi weydo wax fiicanna ka cuni weydo aakharaha u sadaqaysan dee xoole meesha kuma yaalaan وحديث أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله النبي عليه السلام قال له حيري يقول العبد أضونك حوليه مالي مالي مالي ولا هي مالكي مالكي إنما إن كلام لو روح وحكولي مالي مالكي سحكولي ثلاث صدع غيب كولي مالك آتب عطي صدع بقولي ما أكل فأفنى وحو تكسيو بابئيو أو لبس أما كل بيستو فأبلى أودوغيو أو أعطى أما أوساقي صبحيو أو فأقنى أو كيديستو وما سوى ذلك أنت وكسهري فهو الروح ذاهب وكت- فهو الروح ذاهب وكتج هيا وتارك وضاف هيا للناس وضاف هيا نبي وحي مالك صدح بaa ku leedahay adigu adduunka maali maali dheh saddex un baad ku leedahay waxaad cuntood baabi'iso waxaad xidhaysatoo duugaysato waxaad sadaqaysato ood kaydaysato wixii intaa ka soo haray waad ka tegi dad baana u dhaafaysaa xadiidkaana muslim wey وحديث حارث بن سويد رضي الله عنه قال عبد الله بن سعود وحو إليه قال النبي النبي وحو إليه عليه الصلاة والسلام تضو أن سؤال سويدين أيكم كينيبا مال وارثه مثل نحل مال كيسة أحب اللغة شعل من حقيس اللغة شعل بدنيا من مال مال كيسة نبي وحو إليه وحو سويدين إنما يو سويدين محومي maanta aan isweydiinay ruux kastow maalkaaga iyo maalka ruuxa ku dhaxlaya kee jeceshiin ayukum kiinaba maal waarisi mid ka dhexlaya maalkiisa axaba looga jacayl badan ilahi xaggiisa min maali nin kasta oo dhaxlaya maalkiisa yaa ka jecel maalka maalkiisa qaaluu waxay dhaheen yaa rasuula nabi ilah yow maa minaa anaga nagamima axadun hal ruux nagamim ah ilaa hadduu ruux jiro maaluhu maalka asaga uu leeyahay yaa xab uu ka jecel yahay ileyhi ruux dhaxlaya maalkiisa anugu maalka aan leeyahay iyo ka dhaxlaya maalkiisa anugu maalka aan jecla ruux walbow qaalna wuxuu dhegeysa marka waa khaldantiin fa ina maalahu ruuxa maalkiisa maa qadama wey wuxuu hormarsay cunay ama uu xidhay ama u sadaqaysay wa maalu waarisihi midka dhaxlaya maalkiisana maa akhara wuxuu ka dhintay weeyadii marka saa u fikiraa li xadiidkaana waa bukhaari weeye wa xadiidu jaabir cabdillahi radi allahu canhu ana rasuula allahi nabiga calayhi salaatu wasalaam marana wuxuu soo maray bisuuqi nabigu maalin suuqi buu soo maray fa mara nabigu wuxuu arkay bijadyin orgi asa ka dhega fiiqfiiqan meyitan haddana dhintay nabigu maalin buu suuqa soo maray rag saxaaba la socday suuqii nabig wuxuu ku arkay orgi yaroo dhintay asaka oo dhega dhegiisu sida farta oo kale oo isku maluuqan oo dhuuban oo dheeroo yuu leeyahy waana baktiyey marka orgigaas fatanaawalahu nebi maxamed dhegtuu soo qabtay fatanaawal nebi maxamed waa u tegay orgigii faakhada biudun dhegtii fiiqnib soo qabtay nabigu uma kadib qaalna wuxuu yidhi ayukum yuxibu ana hada lahu bidirhami war yaa jecel inuu hal dirham ku qaato baalka hal dirham yaa siisanaya waa orgi baktiyey oo dhaga fiiqfiiqan ayunkii neebaa yuxibu jecel ana haadaa kan inuu ku qaatilo asaga bidiraabi faqaaluu saxad waxay dheheen maa nuxibu ma jeclin annahu orgiganu lanaa annaga inaan qaadano bishayn xataa aan bilaash ku qaadano iska daa dirhamna allow xataa wallahi bilaash ku qadan mayno wamaa nasnacu bi maxaan ku samayna waa bakti maxaan ku samaynayna qaalna wuxuu yidhi atuxibuuna anhu lakum waayahay lacag la-aan inan idiin ahda ma jeceshi yaa lacag la-aan waayahay qaaluu waxayna wallah ku dhaarane waaba bakti low kaana xayan hadduu xataa noolaan lahaa kaana waxaa ku sugnaaday fi dhexdiisa ceeban ceeb baaba ku suganba xataa hadduu noola ceebayo annahu asaku waa dhaga fiifiiqan yahy bah laga kala fiirsan maaha fa kayfa wahwa mayid wixii nooc asagoo noolba ay ceeb ahayd wax haddii suuqa lagey wax fiican lagaa siinayn oo dhaga fiiqfiiqan fa kayfa wahwa mayid asagoo bakti noola ka warran baa lay fa qaalna wuxuu yihi fa wallaahi ladunyaa ahwanu cala allaahi min hada calaykum fa wallaahi baan ku dhaartay ladunyaa adduunka ayaa ahwanu kaga ihaanaysan oo kaga qiimo daran cala allaahi rabbi agtii min haadaa kan su ugu qiimo daran yahy caley korkiina wallaahi kanuu agtiina su ugu qiimo daran yahay waxaa ka daran adduunka suu rabbi agtii ugu qiimo daran yahay wey xadiidkaana waa muslim weeye athaalithu cashara arrinka saddex iyo tobnaad oo tilmaamahaya inuu ruuxa hadduu qaflo ku jiro qalbigiisii uu daaweeyo arrin saddex tobnaad lagu daaweyo waxaa ka mid a alikhaaru min dikri lmowti in la badiyo xusuusta mowtka la xusuusan yahay markas inaad dhimanaysa qalbiga geli xusuusnow maanta waxaa dhibaato ah ma maqlaysid muxaadaro ama misee ka baxdo oo mowt lagaga hadlayo waa dadkuna markii mowtka lagaga hadlo ay cabsadaan markaasay diintu gelaysaa wey lakiin nin aakhira mowg maxaa ku shuba horta dadku waa in horta alikhaaru min dikri lmowt mowdka sheeg sheegiisa waa in la badiyo maxaadir loo badiyo liladilati alaatiya marka mowdka oo ruuxa u xusuusnaado waxyaalaha qaflada ka saaray ka mid tahay xadiid abu hureyra u dila radiallahu canhu qaala qaala rasuulu llah nabigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam aktharu warbadiya dikra haadami haadamiladaati macmacaanka midka af jara oo jara sheeg sheegiisa badiya yacni almowt waa mowd adoo iska raaxaysanhaya oo iska fayow oo sheekaysanhaya oo hawadaadu ay cirka marayso jag halmar ku dilaya macnaha wa fii lafdi ibn xabaan lafdi kale wuxuu ahaa oo ibn xibaan uu soo saaray akhiruu warbadiya dikra haadamiladaati macmacaanka midka gooya oo wixii macaankiiyo adduunyada halmara gaf soo siiya sheeg sheegiisa badiya famaa dakarahu cabdun qad famaa dakarahu muud ma xusuusnaado ma xusuusto cabdun addoon qad weliya wahuwa asagoo fii dayqin fikir iyo ciidhi ku jira ilaa hadduu jiro wasacahu wuu waasicin hayaa mowdku caleyh ruux arta u waasicin walaa dakarahu ruux mowd ma xusuusto wahuwa asagoo fii sacatin dhaqaaliya adduun haysa ilaa dayaqahu caleyh waa cidhiidhiya wa fii lafdin ibn xibaan aydan aktharuu badiya min dikri haadami ladaat macmacaanada midka jara sheegsheegiisa badiya nabigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam sheegsheega mowdka badiya oo markaad mowdka xusuusnaataan faa-iida laga heli maxay tahay nabigu wuxuu yihi ruux hadda fikira oo adduunkii mashquuloo fikirsan markuu inuu dhimanayo ay qalbi kusoo dhacdo wixii oo dhan iyo murugtay kaa baabi'i aakharo baad ka fikiri bas adoo adduun haysoo raaxaysanhaya haduu malakmd haddii malakumowd a xustana arrintii wixii dhaqaalihii iyo adduunka muxuu kuu noqon ciriiri koomba kugu soo noqon waa la dhimanaya layla haddii hadda la yidhahdo un warmas ha ha magaaladan corona virusa soo galay maanta waa khatar cunto raaxa kastoo haysatayba welwel marka cunuu kaxunaba war waa iska shakisanahay war ilaahay u toobadkeeniyo marka ruuxii oo dhibaato ku jiray markuu mowd xusuusto waasac u baxaya adduun manaa ku waarahay kulle adduunye weeyaan ruuxii oo waasac ku jiray hadduu xustana iriiri buu gelahayaa wa jaa waxaa ku yimi fii lafdin cinda dabaraani fi lawsat xadiid ku yaalay kitaabka dabaraaniga awsadka ah ila dabarasta kitab le midna waa awsad midna waa saqiir midna waa kabiir ka awsadka dhexa ku jira wuxuu leeyahay xadiidkaas aghiru badiya dikra haadimi ladaati yacni almowt maxaa yeelay fa inahu mowdku maa kaana ma ahaado fii kathiirin hawa badaan ruuxay ku jirtay qalbigiisa ma galo ilaa qalalahu hawadii way soo yaraan walaa qaliilin mid camal yar hayay qalbigiisa geeri ma gasho ilaa jaza-hu wuu weyneynhayaa marka maanaa ruux oo fii kathiirin wax badan kudhe wa laga wadaa hawooyin iyo addunya kudhex jiray markuu mowd xusuusto qalalahu hawado dhan baa la yaraanaysa walaa qaliilina waxaa weeye mid camal yar hayay oo wax yaroo camal hayay markuu inuu dhiman ogaadana ilaa jeso camalki waa weyneyno markaasuu ilahay toos u caawidhaya camalka yaraa wuu badinhayaa marka falmowtu mowdku yaqdacu wuxuu jarahayaa alladaata wixii macmacaan ahaa buu jari wayazuulaha meeshuu ka bixin odagii fiicnaa reerka biilahayay reerka isku toosnaa geb waa dhintay reerkii wad agoon cunugii diifka istaantii labisnay rafaadka waad yaabaysaa wey reerka isku toosnaayo carruurtii istaantii baa umu raacday geb carruurtii maxaa arkaysa shalay quruxda badnayd wada tabcaana agoo rajo wey seen yeela yaa ii haynhaya ma rafaad marka waxaa weeye mowd macaan macaanu soo afjaraa wuuna baabiyaa walxadiidu daliil xadiidkaa wuxuu adilo yahay calaa anahu amar shaaniya laa yanbaqii lilinsaani ruux bini aadama uma haboona an yakfala inuu halmaamo can dikri acdami lmawaaciid wax lagu wacdoomo kii ugu weynaa xusuustiisa inuu haska halmaamo ruux muslim uma banaana wahuwa lmowt waa mowt qaala imaamu sancaani raximah llahu tacaala wuxuu leeyahay waqad warada waxaa ku soo aroray fi akhiri xadiidi faaidatu dikri mowdka oo la xusnaada faaida u leeyahay biqowlihi fainakum laa tadkuruunahu fi kathiirin ilaa qalala walaa qaliila ilaa kahara ruuxu mowd ma xusuusto asagoo mataqaanay hawo badan ay ku jirto ilaa hawadu way soo gaaban walaa qaliilin asagoo camal yar hayay aakhara ma xusuusto ilaa kaharahu ay sayarahu kathiira camalkii wuu badin oo ruux camalkii wuu badin hayaadii wa xadiidu cabdullaahi bn cumar radi anuma qaal cumar wuxuu leeyahay kuntu waxaan la joogay maca rasuulillaahi nabigaan la joogay calayhi salaatu wasalaam fajaahu rajul min ansaar anagoo nabiga la jooga nin ansaara ayaa nabigu u yimid calayhi salaatu wasalaam fasalaam wuu salaamay cala nabiyi nabigu salaamay assalaamu calayka ya rasuula allah uma kadib qaala wuxuu yihi ninkii yaa rasuula allah ina ilaahyow ayu lmuminiina afdal muminiinta yaa ugu fadli badan muminiinta yaa ugu fadli badan qaalna wuxuu yihi axsanuhum khuluqan ruuxa ugu dabeecad fiican wey muslim waxaa ugu fadli badan ninka ugu dabeecad fiican gabadha ugu dabeecad fiican qaala wuxuu yihi ninka haddana fa ayu lmu'miniina akyasu muminiinta yaa ugu caqli badan qaalna wuxuu yihi agharahum kan ugu badan lilmowti geerida dikran xusuusteeda waxsanhum kan ugu wanaagsan weeye limaa bacda wixii geerida ka dambeeya isticdaadan diyaargarowgeeda ulaaika alagyaas kuwa caaqiliinta waa kuwaas nabiga calayhi salaam wuxuu leeyahy muminiinta waxa ugu fadli badan ninka ugu dabacda wanaagsan waxaa ugu caqli badan ruuxa mowdka xusuusan waxaa ugu fiican markuu dhinto gadaasheed ruuxa wixii laga rabay ninka hadda usii diyaargarooba dadka caaqiliinta waa kaas xadiidka waxaa soo saaray ibnu maaja albanina silsilatu alaxaadiis saxiix ku soo saarayoo waa xadiid sugan weeyaan wa qaala allahu tacaala allah wuxuu leeyahay kullu nafsin daa'iqatu lmowti wa inamaa tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaama faman zuxzixa cani innaar waudkhila aljannata faqad faaz وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كل نفس نف والبكل جيد دقيقة الموت موت ويدا دمين نبي محمد بابا دنتي waxay nafu ku jirto kii dhinta weeye markaad dhimataan rabbi oo maxaa ka dambeeya markaan dhimanno allah wuxuu leeyahay markaad dhimataanna waa inamaan kala mehe tuwafawna waa ladiin oofino waa laidin siin ujuurakum ajaryaalkiina yowma alqiyaamati nin kasta wuxuu shaqaystay ujuradii waa la siin ila hadda waan shaqaynayna mid xumaan buu shaqaynhayaa ujuuradiisu waa naar midna khayr buu samaynhayaa ujuuradiisu waa janno marka nin walbaba ujuradii uu ku shaqeeyey iyo mushaarkii waa la siin faman zuxzixa ruuxii laga dheereeya can innaari wa udkhila la geliya aljannata faqad faaza waa liibaanay wama alxayaatu dunyaa nolosha adduunya ma aha ilaa mataacu lquruuri waa raaxo lagu kasoomo weeye waa raaxo aan jiraynin waa raaxo suulayso wamaa axsana maxaa ka wanaag badan maa gabaygii qaalahu lqaa'ilu kiin uu ku qowlay almowtu baabun kulu naasi daakhiluhu falayta shicrii bacda albaabi madaaru الدار جنة خلد إن عملت بما يرضي الإله وإن فرط فالنار وحي الموت موتك باب هرت والباب موتك والباب كل الناس ذاك أردنا داخل الباب ويكود الجلي والباب والروح والبمر هيوي فليت شعري فليت شعري الله ما عيب من أقادبي maa bacda albaabi albaabka markaan gala kadib madaaru daartee waxay tahay alla magacay baaye yaa ii sheeg albaabka waaban geli doonaa waan ogahay wixii ka dambeeyaanan ogeyni albaabka markaan gala gadaasheed madaaru daartee waxay tahay ninkii markuu intuu gabaygaa tiri iska ooyey nin ag fadhiya alla hadlay fa ajaabahu gabayga marka nin kala wata qayb dambe wuxuu yihi addaaru jannata khuldin camilta bima yurdi ilaaha wain farata fannaaru yiri markaa isaguna waxba ha ooyin biyo adeer addaaru daarta ka dambaysa cilbaabi jannata khuldi weeyaami waa jannadii lagu waarahay in camilta haddaad ku camal fasho bimaa shay yurdi ilaah ilahay raalli geliye haddaad ilaahay wax raalli geliye ku dhaqanto jannata khuldin wey daartu wa in farata haddaad ilaahay khilaafto oo ilaahay diinkiisa iyo rida ay ku xadgubtana fannaaru waa naar buu yidhi waxba ha ooyin biyo adeer camal baa la iska rabaa araabicu cash araabicu cashara arrinka afar iyo tobnaad nin kaleo gebiyahaas wuxuu dhihi jiray gabaygaas humaa maxallaani ma linnaasi gayruhumaa fandur linafsika maada anta mukhtaarun bibika asagun wuxuu yidhi albaab ma gelino humaa muxallaani wey janno iyo naar waa labada maxal ee aakhare ka jira labada boos ee aakhare jira waa janno iyo naar maa linnaasi gayruhumaa labadaa waxaan ka ahayn bili aadan uma sugnaanin fandur linafsika maa anta mukhtaar fiirihe naftaada waxa u dooratay labadaa maxal naftaada midkaad u dooratay fiiri adigu araabic cashara dikru qabri walbeliy liladilati alaatiya waxaa ka hadlayaa arrinkan afraad ee qalbiga kaflada lagu daweeyo iyo diin la-aanta iyo warmoogida lagu daweeyo waxaa ka mid ah qabriga inaan xusuusnaano balaayada iyo imtixaanka qabriga ka jiran xusnaano xadiidu hani mawla cuhmaan radiala canhu xadiidkii haaniga si cumaan xoreeyey u daliila qaala wuxuu yihi ninkaas kaana cuhmaan si cumaan wuxuu ahaa idaa waqafa hadduu soo dul istaaga calaa qabrin bakaa wuu ooyi jiray xataa yabulla ilaa ay qoyso xataa yabulla lixyat lixyatu ilaa garhkiisa uu qoyo si cumaan gar weyn buu lahaa hadduuba qabri arko ooyintuu bilaabo garhkiisa waxaa u malaysaa madax biyo laga shubayo biyo ohin baa ka socota faqiila waxaa lagu yiri lahu si cuhmaan tudkaru waa la sheegi aljannatu janna laga sheekayn wannaaru naar baa laga sheekayn falaa tabkii ma ooyeysa wa tabkii waad ooyi min haada qabrina marka arta waad ooyi maxaa jira qur-aan baa la akrin adduun baa la akrin janna iyo naar ma ooyeysa qabri ma aragtay ohin baad la fadhiisan war maxaa jira ali si cuhmaan faqaala si cuhmaan wuxuu yidhi ina rasuul allahi nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam qaala wuxuu yidhi ina alqabra qabrigu awalu manaasil aakhirati aakharo manaasisheeda iyo makaanada ugu horeeya waa qabriga ilan aakharo waxay leedahay makaanay kala leedahay makaanka ugu horeeya aakharo la tegahayo waa qabriga fa in najaa ruux hadduu ku badbaado minhu qabriga hadduu ku badbaado famaa bacdu aysaru minhu hadaa qabriga ku badbaado oo ilahay qabriga kuu nuuriyo oo fiicnaato wixii qabri ka dambeeyana fudayd la wey wain lam yanju hadduusan ruuxii badbaadin minhu qabriga hadduusan ku badbaadin sooma famaa bacdahu ashaddu minhu qabriga waxaa ka dambeeyaa ka daran waa ku dhamaatay qaala wuxuu yii cumaan waqaala rasuulullahi nabi wuxuu yihi alayh salaam maa ra'aytu ma arag weligay mandaran daymo qadu weligay ilaa haddaan daymo arko walqabru qabriga unbaa afdaxu ka daran minhu arrintaas wax kasta oo haddaan arko laga nox qabri baa ka daran idinku qabriga maydaan aragna isla anigu qabri waan aragna qabri waan ilahi waa tusay wax kasta oo laga noxon arko yaa qabrin baa ka daran maa ra'aytu ma arag mandaran daymo laga noxo qadu weligay ilaa daymo laga nox haddaan arko walqabru qabrigan baa afdaxu ka sii daran minhu kaas wax kasta oo laga noxon arko welian qabrin baa ka daraa qabri baa ka daraa وxadيiث abو هurayra radي له anه qaal qaala rasuulu الlahi salى الlahu عalيه waslm wuxuu yihi laysa shay-un shay ma jiro oo minal insaani bini aadam jirkiis ka mida ilaa hadduu jiro yablaa waa baaba'haya ilaa cadman waaxidan hal laf mooyaan wahuwa laftaasuna cajbu danabi daba nacista weeye wa minhu laftaa ayaa yurakabu layska korkorin doonaa alkhalqu yowma alqiyaamati nabigu wuxuu yihi bini aadamka shay kasta ku yaalla kii baabaa wey jirkaaga meel walba way baabi'i hal lafaa soo har doonto oo salka dabada meesha daba nicis baa la yaha laftaasoo dabada gadaasha sintay ku taalla waa laf yar lafta iyadu ma baaba'do waana kuwan gaalada markay dadka raaraadinhayaan dhintay waa laftay raadiyaan weeye wax ka raxaan laftaa ma baaba'do aakhare haddii la tago ruuxa markii lasoo noolinayo lafti baa la keenayaa markaasaa xubin kasta xubinta lagu rakibay dharrag marka waad weynaanaysaa marka marka laftaasa ruuxa aasaas oo guriga marka aasaas la sameeyo yaa kadib bulkeetiga la saaraa laftaasa marka aasaaskii ah wa minhu yurakabu alkhalqu yowma alqiyaamati wa fitnatu lqabri qabriga fitantiisa waxaa u daliila lixadiidi anas ibnu maalik radi llah canhu ana rasuula allahi nabiga calayhi salaatu wasalaam qaala wuxuu yihi ina alcabda addoonka idaa wudica fii qabrihi markii qabriga la geliyo addoonka oo watawallaa canhu asxaabu dadkiisii aasayana ay jeestaan walxaal waynu asaga oo yasmacu maqlahaya qarca nicaalin kabahay shaqadhoo sii maql kabaha shaqadhoo sii maqlhaya ataahu malakaani laba malag baa u imaanaya munkar iyo nakiir baa la yihahdaa fayaqcidaani way soo fadhiisin anigu asagoo jiifaan ogen mogtahay way soo fadhiisinba caadi fayaquulaani waxay leeyihin maa kunta taquulu fii hada arajul waryaa ninkan maxaad dhihi lahayd nebi maxamed waa dhihi mahayo ka waran ninkan leeyahy waa limuxamed calayhi salaatu wasalaam ninka la sheeg waa maxamed waxawa waa loo ibhaaminhaya faama lmuminu muminku ila hadduu si yaqaanaay muminku fayaqul wuxuu leey ashhadu anahu cabdullahi wa rasuuluh addoonka ilaahay mooho rasuulkii alla soomahe maxamedaa sooma fa yuqaalu waxaa leeyahay undur fiiri ilaa maqcadika meeshaad ku leedahay mina naari naad kule fiir warya qad abdalaka allah ilah wuxuu kuu bedelay bihi meesha maqcadan boosuu milajinta lagaga bedelay fa yaraa wuu arkahaya humaa labadii jamiican kulligood u arkahaya ruux kasta ilahay markuu abuuray oo adduunka jooga ama dhintay ama imaan doona jannadana boos baa looga cabiraa naartana boos baa looga cabiraa ruux walba jannadana boos buu kuley naartana boos buu kuleeyay ruuxa markuu dhinto mu'minka war ninkan ma garan baa leeyahy waa loo ibhaaminaya haa waa nabi maxamed diin xaqu noo keenay waa addoonka ilahi buu leeyahy markuu sidaa yidhaahdo waxaa leeyahaye booskaa fiiri maarta naarta las boos las naarta ku yaalla waa boos haddaad xumaan lahayd booskaasaa degi lahayd aye waxaa laguu bedelay boos labaad booskaas naartaa ku lahayd jannadana kanaa ku lahayd kii jannada waa kan kii naartana kan kalea laguu bedelay labadan boosa marka leedahay kanna adaa lahaa kanna kii naartaa laguu bedelay kaygii naarta yaa qaadanaya mid naar galay oo jannada u qornayd oo hadda kiisaa lagu siiyey adna kaaguu qaadanaya laba boos isku darsan doonaa leeya marka marka fa yaraahum baa jamiican labadii marka u arkaya markaasu ilahay ku xamdinhaya qaala qataata wuxuu yihi ruwaadii xadii ka mid qatad ducaan wuxuu leeyahay wadukira lanaa waxaa kaloo naloo sheegay anahu amar iyo shaniyo yufsax in loo waasicin lowra fii qabriha loo waasicin uma rajaca qataatadu wuxuu u laabanaya ila xadii anas u laabtay wuxuu yidhi wa ama almunaafiqu kii munaafaqa ahaa walkaafiru gaalkii caadigaha fa yuqaalu lahu waxaa loo leeyahay maa kunta taquulu fii hada arajul ka warran ninkan baa leeyahy fa yaquul wuxuu la adri garan maayo kuntu laakiin waxaan ahay aquulu ma iska dhahaya maa yaquulu naasku waxay sheegi jireen maxamed baa qabris kuu keeni doona inaan dhaha mooyaane garasho mali marka waxay un la dhihi jiraan iska leeyahay mooyaane garan maayo leeyahy fa yuqaalu waxaa leeyahy laa darayta ay laa calimta maahu lxaq xaqa ilaahay kuma ogeysiiyo walaa tarayta ee walaa qara'ta alkitaab kitaab saxana mid akhriya ilaahay kaama dhigo wayudrabu markaasaa lagu dhufan bimadaariqin bahal burusa oo min xadiidin bir ka samaysan darbatan hal mara yaa meeshaa laba dhow udhaxaysa yaa gub lagu sinayo fayasiixu markaasuu qaylyahayaa sayxatan qaylo yasmacu uu maqlihu qayladaa man yeli wix wadanka ka dhow oo kayru thaqiilayni insi iyo jinni aan ka hayn wixii insi iyo jinniba aan ka hayn markaasay maqlahayaan dhammaan way maqlahayaan xoolihii shimbirihii malaa'igtii wayas'alu linsaanu insaanka waxaa lagu weydiin fii qabri qabri su-aal baa lagu weydiin fayaquulu lahu lmalakaani labadii malag waxay ku leeyihin waa munkar iyo nakiir weeye maa diinuka man rabuka man nabiyuka saddex eray weydiinayaan fayaquulu muminku wuxuu leeyahay muminka wuxuu leeyahay rabbii allah wadiinii alislaam wanabiyi muxamed sala allahu calayh wasalam wa ama alcabdu addoonka alkaafiro gaalka awilfaajiru ama dembiilaha fayaquulaani labadii malag waxay ku dhilo asaga man rabuk fayaqul wuxuu leeyahy hayn hayn abu leey laa adri marka dambe wuxuu garan mahayu leey fayaquulaani waxay leeyahy maa diinuk war wa diintaad maxay ahayd wuxuu leeyahay laa adri garan mahayu leey marka dambe fayaquulaan waxay leeyihin famaa taqulu fi hada rajul ninkan maxaad dhahaysaa aladii bucuha fiikum ninkan dhexdiina laga soo saaray maxaad dhahaysaa maxamed ma xaq buu ahaa mise xaq ma ahayn falaa yahtadii maba garanay lismika kee ahaa magaciisi falaa yahdi lagu hanuun bism magaci nabi lagu hanuun mahayaba fa yuqaal kee ahaa war ninkan dhexdi laga soo kee ahaa aabbahaya fa yuqaal waxaa leeyahay maxamed war maxamed maxamed fa yaqul wuxuu leeyahay maka kadib laa adri garan maayo maxamed garan maayo samictu naas dadkan ka maqli jiray yaquuna dhahaya dalika nebi maxamed qabri lagu keenayay maxamed maxuu maqli jiray garan maayo fa yuqaalu waxaa leeyahy laa darayta ilaahi xaquma ogeysiiyo walaa talaytu mid khayr akhrin allah kaama dhigo alxadiid haddian soo marra marka dhamaystir markaas qaala allah ilahi wuxuu ley minka caza wajale yuthabitu allahu aladiina aamanuu bilqowli thaabiti fi lxayaati addunya wafi alaakhirati wayudilu allahu alظaalimiin wayafcalu allahu maa yashaa ilahi wuxuu ley yuthabitu allah wuu ku sugay allahu alle aladiina kuwii aamanuu minoobay bilqowli towxiidkan athaabiti ee saxan ilaahay waa ku sugaya fi lxayaati dunya wafi alaakhirati adduunkana ilahay muminiinta towxiidka ku sugahayaa aakharana ilahay waa ku sugahayaa wayudilu allahu ilahay wuu baadiyeyn waa sii dhuminaya ilahay alظaalimiin wayafcalu llah ilahina wuxuu samaynayaa maasha wuxuu rabo oo mima arrinka waxaa ka mida yuziidu u siyaadinaya almuminiina iimaanan wa yaqiinan ruuxa muminkaa arrintan iimaan iyo yaqiin u siyaadin waxaa ka mid a xadiidkii ahaa ana nabiya nabiga calayhi salaam qaala wuxuu yidhi can arwaaxi lmu'miniin markuu nabigu ka sheekeynayo muminiinta naftooda fi lbarzakhi markay barzakh joogaan adduunku waa saddex xaala moogta xaala saddex xaalat dunya xaalat lbarzakh iyo xaalat laakhira wey anagu hadda adduunyaan joognaa ruuxa markuu xaalatu barzakh buu tagahaya markii adduunka la halaagana aakharaa loo wada dareera marka mumin hadda adduun waa ka tegay aakharana ma joogo xaggee joogaa xaalatu barzakh buu joogaa naftiisu qaabka u shaqaysaa markaasuna wuxuu yihi inamaa in kalmee nasamatu lmumini ruuxa muminka naftiisu daa'irun shimbir baa la dhexgelinaya shimbirkaas culiqu soo daaqahaya fii shajari ljannati geedaha jannada soo daaqahaya xataa yarjicu llahu tabaaraka watacaala ilaa ilaahay nafta uu kaga celiyo ilaa jasadi jirkeedii yowma alqiyaamati ruuxa muminka markuu dhinto inta xaasu barsaq uu joogo shimbir baa la dhexgelinaya naftiisi shimbirkaasoo jannada geedaha daaqahaya markii adduunka la halaago oo aakhara la tago yaa nafta shimbirka laga soo bixinayaa waxaa la dhexgelinaya jidka la dhexgelinaya kadibna aakhara loo dareeraya inta ka hortaba shimbirka oo qoladan mujaahidiintaba ayaguba naftooda shimbir baa la gelay waa siya shimbirahan way kala duwan yihin shimbirka mujahidka la dhexgelay waa shimbir gooni asagu sheekha wuxuu yidhi wamaa haadihi tan ma aha al usduri sadaradana wax casharadan soo akhrino sheekhu sadar ku tilmaamay sadaradan hadda aan soo akhrin somaali wax kale ma aha ilaa numaadijun waa tusaale yar tusaale muuqaal yar wey oo licilaaji lkaflati loogu talagalay inay kaflada daweyso wallaha alle as'alu waxaan weydiisan an yuslax ilahay inu hagaajiyo quluubana iyo wa acmaalana wa an yuciidanaa ilahay uu naga maangeliyo min cadaabi الnaar iyo wa cadaabi اlqabri wasala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi wacala alih wasaxbi ajmaciin ilahay baan ka baryaynaa sheekhi kitaabkan lahaa ilah inuu miisaanka xas u saaro annaga iyo muminiinta kalena nagu anfaco muminiintana waxaan leenahay kitaabkan iyo kitaabada lamidka laga faa'idayso islaamka waxaa la rabaa kitaabada atarkiib watriib inay akhristaan sida ama kitaabkan ama kitab tarkiib watriib mudir uu leeyahay iyo ridaad saalixiinka iyo hala barto haddaan rabo inaan qaflada ayna ka baxnoon aakharo u jeesano wallahu subxaanahu wa tacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
قليلة لذاتها والموت فيها هادم اللذات ما أقصر الأعين